fiiri iminkana taswiirta sagaalaad wakhti hore oo tegey waxaa jiray nin la odhan jiray ayuub waxa uu ahaa nin wanaagsan oo ilaah cabsad leh waxa uu lahaa toddoba wiil iyo saddex gabdhood iyo xoolo fara badan iyo addoommo badan ama shaqaale badan waxa uu ahaa nin caana oo aad loo cuseeyo dalkiisa ayuub iyo xaaskiisu aad bay u faraxsanaayeen waayo wax walba oo u baahnaayeen waa ay haysteen ayuub iyo xaaskiisii ilaah ayay caabudayeen oo waxa ay sameeyeen allabari maalin maalmaha ka mid ah kulan ayaa jiray samada oo shayddaanna halkaasi waa uu joogay ilaah baa ku yidhi shayddaan shayddaanow maxaad samaynaysay oo shayddaankii baa ku yidhi halkan iyo halkaa ayaan socsocday markaas buu ilaah ku yidhi miyaad aragtay addoonkayga ayuub waayo ma jiro addoon la mid a ayuub oo aad u daacad ah oo aniga i caabuda oo jecel aniga ayuu caabudaa ayuub oo wax walba aan u sheegana waa u addeecaa haa shayddaankii baa yidhi sidaasi ma sameeyeen ayuub haddii aadan isaga barakadayn oad xoolo badan siinin waayo adigu had iyo jeer isaga wada xafidaa isaga iyo xaaskiisaba hubaal haddii aad ka qaadid wax walba oo uu haysto waan hubaa inuu ku habaari doono uu kugu caasiyoobi doono markaas ayuu ilaah ku yidhi oo u oggolaaday shayddaankii inuu ku sameeyo wax walba ayuub waayo ilaah baa u oggolaaday laakiinse ilaahuma oggolaan inuu dilo laakiin saaxiib ogsoonow ayuub war kama haynin sheekadan ka dhex dhacday ilaah iyo shayddaanka saaxiib miyaad og tahay in ilaah og yahay aniga iyo adigaba waxyaalahaaynu ku fikirayno waayo wuu og yahay erey walba aan dhiraahno waxaynu ku fikirno iyo waxaa ku jira qalbigeenna iyo maskaxdeenna saaxiib miyaad og tahay in ilaah aanu ka faraxsanayn marka aynu samayno waxyaale isaga aanan sharaf u keenayn iyo ammaan waayo saaxiib ma aynan ogin waxyaalaha ilaah inoogu tala galay ee uu noloshiina uu ku hoggaaminayo waxaa laga yaabaa inay noqon karaysaba dhibaatooyin iyo silic taasi oo ku iman karaysa qof kasta oo masiixa ah ama qof aan ahaynba laakiinse waxaynu ognahay marka ilaah aanu addeecno in dhibaatooyinka iyo xumaanta xagga ilaah inooga yimaadaa in ayna barayaan waxyaabo badan oo ilaah ku saabsan haddii saaxiibkay oo iminka aad dhibaata kugu sigan tahay ama xanuun ama aad silcaysid ogow in ilaahu kula jiro uu ku xanaanan doono oo dhibaatada kaa saari doono